Kitaabkii Daaniyeel Daaniyeel cutubka koowaad sanadii saddexaad oo boqornimadii boqorkii Yahuuda oo ahaa Yehoyaqiin waxaa Yeruusaalem yimid oo hareereeyey boqorkii Baabilon oo ahaa Nebukadnezar sayidkuna gacantiisuu geliyey boqorkii Yahuuda oo ahaa Yehoyaqiim iyo weelashii guriga Ilaaha qaarkood markaasuu u qaaday waddanka la yidhaahdo Shincaar iyo gurigii ilaahiisa oo weelashina wuxuu geliyey guriga ilaahiisa khasnadda uu ahaa markaasaa boqorkii la hadlayay ashfenaas oo madax u ahaa raggiisii boxamada ahaa oo wuxuu u sheegay inuu keeno reer binu israa'iil qaar ka mid ah oo weliba ah kuwa ka soo farcamay reer boqor iyo kuwa goobta ah kuwoo dhalinyar oo aan iin lahayn oo qurqurxoon oo xagga xigmadda oo dhan ku dheer oo aqoon badan oo waxgarasho leh iyo inta awood u leh inay guriga boqorka istaagaan iyo inuu iyaga tacliinta iyo afka reer kaldayin baro boqorkiina wuxuu rukun uga dhigay iyagii in ka mid ah cuntadiisii wanaagsanayd iyo khamrigii uu cabbi jiray oo wuxuu amray in intii saddex sannadood ah la quudiyo si ay dabadeed boqorka isu hortaagaan kuwaasna waxaa ku jiray oo reer yahuuda ka mid ahaa daaniyel xananyah mishaa'eel iyo casriya markaasaa amiirkii bohomada ayaa magacyo u baxshay oo daaniyel wuxuu u baxshay belteshasaar xananyahna wuxuu u baxshay shadrag mishaa'eelna wuxuu u baxshay meshag casaryahna wuxuu u baxshay cabeednego daaniyelna wuxuu qalbiga ku haystay inuusan isku nijaasayn cuntada wanaagsan ee boqorka iyo khamriga uu cabatoona sidaas daraaddeed wuxuu amiirkii bohamada weyddiistay inuu u oggolaada inuusan isnijaasayn haddaba ilaah wuxuu ka dhigay in daaniyel raallinimo iyo raxmad ka helo amiirkii bohamada markaasaa amiirkii boxamadu daaniyel ku yidhi waxaan ka cabsanayaa sayidkayga boqorka ah oo rukunka idinka dhigay cuntadiinna iyo cabbitaankiinna waayo muxuu u arki wejiyadiinna oo ka liita kuwa dhallinyarada ah ee aad isku da'da tihiin sidaasaad madaxayga khatar ugu gelinaysaan boqorka hortiisa markaasaa daaniyel ku yidhi wakiilkii amiirka bohomadu ka dhigay inuu u taliyo daaniyel iyo xananyah iyo mishaa'eel iyo casaryah waan ku baryaaye intii toban maalmood ah na tijaabi annagoo addoommadaada ah oo hanala siiyo atar aan cunno iyo biyo aan cabnoba dabadeedna wejiyadayada hortaada ha lagu fiidhiyo iyo wejiga dhallinyarada boqorka cuntadiisa cunto oo markaas annagoo ah addoommadaada sidii aad noogu aragtid noola macaamilo sidaasuu uga dhagaystay xaaladdaas oo intii toban maalmood ah ayuu tijaabiyey markay tobankii maalmood dhammaadeen way ka weji qurxoonaayeen wayna ka buurbuurnaayeen dhallinyaradii cuntada boqorka wax ka cuni jirtay oo dhan sidaas daraaddeed wakiilkii waa ka qaaday cuntadoodii iyo khamrigii ay cabbi jireen oo wuxuu siiyey atar haddaba afartaas nin oo dhallinyarada ahaa ilaah wuxuu siiyey aqoon iyo inay tacliin iyo xigmad oo dhan ku dheeraadaan daaniyelna wuxuu garan jiray waxyaalo la tusay yeriyooyin oo dhan oo markii wakhtigii boqorku yidhi ha la ii keeno dhammaaday ayuu amiirkii boxamadu keenay iyagii nebukadnesar hortiisa boqorkiina markaasuu la hadlay iyagii oo kulligoodna lagama helin mid la mid ah daaniyel iyo xananyax iyo mishaa'eel iyo casaryax sidaas daraaddeed boqorkii bay is hortaageen waxyaalihii boqorkuu weyddiiyey oo ku saabsan xigmadda iyo waxgarashada wuxuu ogaaday inay toban jeer kaga fiican yihiin saxirintii iyo xiddigiyayaashii boqortooyadiisa joogay oo dhan daaniyelna waa sii joogay tan iyo boqorkii kuulo sannadiisii kowaad daaniyel cutubka labaad oo sannaddii labaad oo boqornimadii nebukadnesar ayaa nebukadnesar riyooyin ku riyooday markaasuu argagaxay oo ay hurdadiisii ka baaba'day markaasaa boqorkii wuxuu ku amray in loo yeedho saxirintii iyo xiddigayayaashii iyo fallowyadii iyo kuwii reer kaldayiin ahaa inay boqorka u sheegaan riyooyinkiisii markaasay soo galeen oo boqorkii hortiisa istaageen markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi riyaan ku riyooday waxaan la argagaxaysanahay inaan ogaada waxa riyada macnaheedu yahay markaasaa kuwii reer kaldayiin ahaa boqorkii kula hadleen afkii reer suuriya waxayna ku yidhaahdeen boqorow weligaaba noolow bal riyadaada noo sheeg annagoo addoommadaada ah oo annana waxaannu kuu caddayn doonnaa fasirkeeda boqorkii waa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi kuwii reer kaldayiin ahaa wixii waa iga tegey oo haddaynan ii caddayn riyadii iyo fasirkeediiba waa laydin goggoyn doonaa guryihiinnana waxaa laga dhigi doonaa meel digo lagu tuulo laakiinse haddaad ii caddaysaan riyadii iyo fasirkeediiba waxaan idiin siin doonaa haadiyad iyo abaalgud iyo ciso weyn haddaba sidaas daraaddeed ii caddeeya riyadii iyo fasirkeediiba iyana mar labaad bay u jawaabeen oo waxay yidhaahdeen boqorow annagoo ah addoommadaada riyadii noo sheeg oo annana waxaannu caddayn doonnaa fasirkeedii boqorkiina waa jawaabay oo wuxuu yidhi xaqiiqo waan garanayaa inaad wakhti dheer qaadanaysaan maxaa yeelay waad ogtihin in wixii iga tegey laakiinse haddaynan riyadii ii caddayn dee markaas sharci keliya ayaad leedihiin waayo waxaad soo diyaarisateen hadal been ah oo qarriban inaad igula hadashaan ilaa uu wakhtigu beddelmo haddaba riyadii ii sheega dabadeedna waan ogaan doonnaa inaad fasirkeediina ii caddayn kartaan kuwii reer kaldayiin ahaana boqorkii bay u jawaabeen oo waxay ku yidhaahdeen dhulka ma joogo nin caddayn kara xaalkaaga boqorow waayo lama adhag boqor ama sayid ama taliye waxaan oo kale weyddiiyey saaxir ama xiddigiye ama mid ka mid ah reer kaldayiintoona waxaad weyddiisay boqorow waa wax aan badanaa la weyddiin dadka qof kale oo boqorka u caddayn karana ma jiro ilaahyada mooyaane kuwaasoo aan hoygoodu bini'aadmigu la jirin sababtaas daraaddeed ayaa boqorkii caarooday oo aad buu u dhirfay oo wuxuu amray in la baabiyo raggii baabilon oo xigmadda lahaa oo dhan amarkiina waa baxay nimankii xigmadda lahaana waxaa la doonayey in la wada laayo markaasay dooneen daniyel iyo saaxiibbadiis in la laayo daniyelna jawaab buu talo iyo miyir ugu celiyey aryog oo ahaa sirkaalkii waardiyaha boqorka oo uu soo baxay inuu laayo raggii xigmadda lahaa oo baabilon oo dhan wuxuu aryog oo ahaa sirkaalkii boqorka ugu jawaabay boqorku muxuu amarka ugu degdegay markaasaa aryog xaalkii ogeysiiyey daniyel markaasaa daniyel u galay oo boqorkii weyddiistay inuu u qabto wakhti uu boqorka ugu caddeeyo riyada fasirkeedii markaasaa daniyel gurigiisii tegey oo xaalkii ogeysiiyey xananiyah iyo mishaa'eel iyo casriyah oo ahaa saaxiibbadiis inay ilaah samadda weyddiistaan naxariis ku saabsan qarsoodigan oo ayan daniyel iyo saaxiibadiis la baabi'inin raggii baabilon oo xigmadda lahaa intoodii kale markaasaa qarsoodigii daniel tusniin loogu muujiyey goor habeen ah daniyelna ilaah samadda ayuu u mahadnaqay daniyelna waa jawaabay oo wuxuu yidhi ammaan waxaa leh magaca ilaah weligiis iyo weligiis waayo isagaa leh xigmad iyo xoogba oo wakhtiyada iyo xilliyadana isagaa kala badbedela isagaa boqoroo dejiya oo boqoro saara xigmad buu siiyaa kuwa xigmadda leh aqoonna wuu siiyaa kuwa waxgarta wuu muujiyaa waxyaalaha fog iyo qarsoodigaba wuuna yaqaan waxa godcurka ku jira nuurkuna isagu la joogaa waan kugu mahadnaqayaa oo waan ku ammaanayaa ilaaha awowayaashayow oo i siiyey xigmad iyo xoog oo haatan i ogeysiiyey wixii aannu ka doonaynay waayo waadna ogeysiisay xaalkii boqorka sidaas daraaddeed daniyel wuxuu u galay aryog oo boqorku u doortay inuu baabi'iyo raggii xigmadda lahaa oo baabilon bal igee boqorka hortiisa oo anna waxaan boqorka u caddayn doonaa fasirkii riyada markaasaa aryog haddiba daniyel boqorka u soo geliyey oo wuxuu ku yidhi maxaabiistii reer yahuuda ayaan ka helay ninku ogeysin doona fasirkii riyadaada boqorow markaasaa boqorkii uu jawaabay oo ku yidhi daniyel oo magaciisu la odhan jiray belteshasaar ma ii ogeysiin kartaa riyadii aan arkay iyo fasirkeediiba daniyelna waa jawaabay isagoo boqorkii hor taagan oo wuxuu yidhi qarsoodigii aad weydiisay boqorow kuma caddayn karaan rag xigmad lahu ama xidigayayaal ama saaxiriin ama kuwa wax sii sheega toona laakiinse samadda waxaa jooga ilaah muujiyey waxyaalaha qarsoon oo isagu wuxuu ku ogeysiiyey boqor nebukadnesarow waxaa jiri doona ugu dambaysta riyadaadii iyo waxyaalihii lagu tusay adoo sariirtaada ku jiifa waa kuwan boqorow sariirtaada ayaad ku dul fikirtay oo waxaad istiri maxaa dhici doona hadda kadib oo kan waxyaalo qarsoon muujiya wuxuu ku ogeysiiye waxa dhici doona laakiinse aniga qarsoodigan layguma muujin xigmad aan dheerahay dad kale oo nool laakiin sababtu waa in lagu ogeysiiyo fasirkii riyadaada boqorow iyo inaad ogaatid fikradda qalbigaaga boqorow waxaad aragtay ekaan weyn ekaantan xoogga weynayd oo dhalaalkeedu aad u wanaagsanaa hortayda istaagtay soo jeedkeeduna wuxuu ahaa mid laga cabsado ekaantaasna madaxeedu wuxuu ahaa dahab wanaagsan laabteeda iyo gacmaheeduna waxay ahaayeen lacag aloosheeda iyo bawdooyinkeeduna waxay ahaayeen naxaas lugaheeduna waxay ahaayeen bir cagaheeda qaar wuxuu ahaa bir qaarna wuxuu ahaa dhoobo oo waxaad aragtay ilaa uu dhagax aan gacmo lagu goyn ekaantii kaga dhacay cagihii ahaa birta iyo dhoobada wayna kala burbureen markaasaa birtii iyo dhoobadii iyo naxaastii iyo lacagtii iyo dahabkiiba wada burbureen oo waxay noqdeen sida buunshaha meelaha wax lagu tumo dabeel baana la tagtay si aan meelo loogu helin markaasaa dhagaxii ekanta ku dhacay wuxuu noqday buur weyn oo dhulka oo dhan buuxiyey riyadii waa tan fasirkiina annagaa kuu sheegi doonnaa boqorka hortiisa adigu boqorow waxaad tahay boqorkii boqorrada oo ilaaha samadu siiyey boqortooyada iyo xoogga iyo itaalka iyo ammaanta oo meel kasta oo bini'aadmigu joogo dugaagga duurka iyo haadka samadaba gacantu kuu geliyey wuxuuna kaa dhigay inaad xukunto kulligood adigu madaxii dahabka ahaa baad tahay oo waxaa adiga dabada kici doona boqortooyo kaa xoog yar iyo boqortooyo kale oo saddexaad oo naxaas ah oo dhulka oo dhan xukumi doonta oo boqortooyada afraadna waxay u xoog badnaan doontaa sida birta waayo birtu way jejebisaa wayna ka adkaataa wax walba oo sida birtu u burburiso kuwan oo dhan ayay u jejebin oo ay u burburin doontaa oo sidaad u aragtay cagaha iyo faraha lugeed oo qaar yahay dhoobadii dheryasameeyaha qaarna yahay birta ayay u noqon doontaa boqortooyo kala qaybsan laakiinse waxaa ku jiri doona xooggii birta sidaad u aragtay birta ku qasan dhoobada dhariyaha laga sameeyo oo sidii faraha cagaha qaarkood bir u ahaa qaarna dhoobo u ahaa ayaa boqortooyada qaarkeedna u xoog badnaan doonaa qaarkeedna u jabi doonaa oo sidaad u aragtay dhoobada dheryaha laga sameeyo iyo birta isku qasan ayaay isugu qasi doonaan farcanka dadka laakiinse isma ay qabsan doonaan sida aanay birtu ugu qasbi karin dhoobada oo wakhtiga boqorradaas ayaa ilaaha samadu dhisi doona boqortooyo aan weligeed la baabi'inayn ama dowladnimadeedu aanay dad kale uga wareegayn laakiinse way jejebi doontaa oo baaba'in doontaa boqortooyooyinkaas oo dhan markaasay weligeed taagnaan doontaa waayo waxaad aragtay dhagax buurta laga soo gooyey oo aan gacmo lagu goyn oo kala jejebiyey birtii iyo naxaastii iyo dhoobadii iyo lacagtii iyo dahabkii ilaaha weynu wuxuu boqorow ku ogeysiiyey waxaa dhici doona hadda dabadeed riyaduna waa dhab fasirkeeduna waa wax la hubo markaasaa boqorkii ahaa nebukadnesar wejigiisa u dhacay oo u sujuuday daaniyeel oo wuxuu amray inay u bixiyaan qurbaan iyo foox udgoon boqorkiina waa u jawaabay daaniyel oo wuxuu ku yidhi sida runta ah ilaahaagu waa ilaaha ilaahyada iyo sayidka boqorrada iyo mid muujiya waxyaalo qarsoon maxaa yeelay waxaad awoodday inaad daaha ka qaadid qarsoodigaan markaasaa boqorkii daaniyeel darajeeyey oo wuxuu siiyey hadiyado badan oo waaweyn wuuna u dhiibay taladii gobolkii baabilon oo dhan oo wuxuu ka dhigay taliyaha madaxda u ah ragga xigmadda leh oo baabilon oo dhan daaniyeelna boqorkuu weyddiistay inuu ka dhigo shadrag iyo meshag iyo abednego inay axwaalkii gobolkii baabilon u taliyaan daaniyeelse wuxuu joogay iridda boqorka daaniyel cutubka saddexaad boqor nebukadnesar wuxuu sameeyey ekaan dahab ah oo jooggeedu lixdan dhudhun yahay ballaarkeeduna lex lulun yahay oo wuxuu qotomiyey bannaankii dura oo ku yaal gobolka baabilon markaasaa boqor nebukadnesar wuxuu cid u diray amiiradii iyo taliyayaashii iyo saraakiishii iyo xaakiinadii iyo khasnijiyadii iyo waaniyiyaashii iyo madaxdii booliska iyo kuwii gobollada xukumay oo dhan inay u yimaadaan furitaanka ekaanta uu boqor nebukadnesar qotomiyey markaasaa amiiradii iyo taliyayaashii iyo saraakiishii iyo xaakiinadii iyo khasnijiyadii iyo waaniyayaashii iyo madaxdii booliska iyo kuwii gobollada xukumi jiray oo dhammu ugu wada yimaadeen furitaankii ekaantii boqor nebukadnesar qotomiyey oo waxay hor istaageen ekaantii uu nebukadnesar qotomiyey markaasaa naadiye aad u dhawaaqay oo yidhi dad yowga iyo qurumaha iyo kuwo kale afka ahaw waxaa laydinku amray in markii aad maqashaan codka buunka iyo biibiilaha iyo kataaradda iyo shareeradda iyo kirarka iyo ceen kasta oo muusika ah oo aad hoos u dhadhaacdaan oo u sujuuddaan ekaanta dahabka ah oo boqor nebukadnesar qotomiyey oo mid kasta oo aan hoos u dhicin oo aan u sujuudin isla saacaddiiba waxaa lagu dhex tuuri doonaa foorno dab ah oo ololaysa haddaba markii dadkii oo dhammu maqleen codkii buunka iyo bibiilaha iyo kataaradda iyo shareeradda iyo kirarka iyo ceen kasta oo muusikoo ah ayaa dad yowgii iyo qurumihii iyo kuwii kale afka ahaa oo dhammu hoos u dhaceen oo u sujuudeen ekaantii dahabka ahayd oo boqor nebukadnesar qotumiyey haddaba wakhtigaas kuwo rar kaldayiin ah ayaa soo dhowaaday oo yahuuddii dacweeyey oo intay u jawaabeen bay ku yeerahdeen boqor nebukadnesar boqorow weligaaba nolow boqorow amar baad ku bixisay in nin kastaaba markuu maqlo codka buunka iyo biibiilaha iyo kataaradda iyo shareeradda iyo kirarka iyo ceen kasta oo muusikoo ah uu hoos u dhaco oo u sujuudo ekaanta dahabka ah iyo in mid kasta oo aan hoos u dhicin oo aan u sujuudin lagu dhex tuuri doono foorno dab ah oo ololaysa waxaa jira kuwo yahuud ah oo aad u dooratay inay axwaalkii gobolkii baabilon u taliyaan waana shadrag iyo meeshag iyo cabadnego haddaba boqorow nimankaasu dan kama ay lahayn
iyagu uma adeegaan ilaahyadaada
umana sujuudin ekaanta dahabka ah oo aad qotomisay
markaasaa nebukadnesar intuu dhirfay oo aad u carooday ayuu amray in la keeno shadrag iyo meshag iyo cabadnego markaasay niminkan soo hor taageen boqorkii nebukadnesarna wuu u jawaabay oo ku yidhi iyagii shadrag iyo meshag iyo cabadnegow makas baad u yeesheen inaydan u adeegin ilaahayga ama aydnan u sujuudin ekaantayda dahabka ah oo aan qotomiyey haddaba haddaad diyaar tihiin in wakhtigii aad maqashaan codka buunka iyo bibiilaha iyo kataaradda iyo shareeradda iyo kirarka iyo ceen kasta oo muusikoo ah aad hoos u dhacdaan oo aad u sujuuddaan ekaanta aan sameeyey hagaag laakiinse haddaad u sujuudi weydaan waxaa isla saacaddiiba laydinku dhex tuuri doonaa foorno dab ah oo ololaysa kolkaas waa ayo ilaaha gacantayda idinka badbaadin doona markaasaad shadrag iyo mesheg iyo cabednego u jawaabeen boqorkii oo waxay ku yidhaahdeen nebukadnesarow annagu uma baahnin inaannu kaaga jawaabno xaalkan haddaba hadday saas tahay ilaah iyaga aanu adeegnaa waa awoodaa inuu naga samata bixiyo foornada dabka ah oo ololaysa oo isagu waa naga samata bixin doonaa gacantaada boqorow laakiinse haddaydan ahayn boqorow haddaba ogow inaanan u adeegayn ilaahyadaada ama aanan u sujuudayn ekaanta dahabka ah oo aad qutumisay markaasaa nabukadnesar aad uga carooday shadrag iyo meshek iyo cabednego wejigiisiina waa beddelmay kolkaasuu hadlay oo wuxuu ku amray in foornada laga sii kululeeyo toddoba jeer intii hore loo kululayn jiray oo wuxuu ku amray niman xoog badan oo ciidankiisa ku jiray inay xirxiraan shadrag iyo mesheg iyo cabednego oo ay ku dhex turaan foornada dabka ah oo ololaysa markaasaa nimankii la xirxiray iyagoo qaba sirwaaladoodii iyo khamiisyadoodii iyo go'yaashoodii iyo dharkoodii kaleba oo waxaa lagu dhex tuuray foornadii dabka ahayd oo ololaysay boqorka amarkiisu wuxuu ahaa degdeg foornaduna aad iyo aad bay u kululayd sidaas daraaddeed ololkii dabku wuxuu dilay nimankii waday shadrag iyo meshag iyo cabednego saddexdii nin ee ahaa shadrag iyo meshag iyo cabednegona waxay iyagoo xirxiran ku dhex dhaceen foornadii dabka ahayd oo ololaysay markaasaa boqor nabukadnesar yaabay oo haddiba kacay oo intuu hadlay ayuu ku yidhaahday waanayaashiisii miyaynan saddex nin oo xirxiran dabka ku dhex ridin markaasay u jawaabeen oo waxay boqorkii ku yidhaahdeen taasu waa run boqorow kolkaasuu jawaabay oo yidhi bal eega waxaan arkaa afar nin oo furan oo dabka ku dhex socda ee aan waxyeelo gaarin oo midka afraad soo jeedkiisu wuxuu u eg yahay mid ka mid ah wiilasha ilaahyada markaasaa nabukadnesar wuxuu ag yimid foornadii dabka ahayd oo ololaysay afkeedii oo intuu hadlay buu yidhi shadrag iyo mesheg iyo cabadnegow ilaaha ugu sarreeya addoommadiisow soo baxa oo halkan kaalaya markaasaa shadrag iyo mesheg iyo cabadnego dabkii ka soo dhex baxeen markaasaa amiiradii iyo taliyayaashii iyo saraakiishii iyo boqorka waaniyaashiisii iyagoo isku urursan waxay arkeen inaannu dabku ka adkaan nimankaas jirkooda ama aannu timahooduna hallow marin ama aan sirwaaladoodii beddelmin ama aan dadka urhtiisii gaadhin markaasaa nabukadnesar hadlay oo wuxuu yidhi mahad waxaa leh ilaaha shadrag iyo meshag iyo cabednego oo u soo diray malaa'igtiisa oo badbaadiyey addoommadiisa isagaa isku halleeyey oo beddelay hadalkii boqorka oo jidhkooda bixiyey inayan u adeegin ama u sujuudin ilaah kale ilaahooda mooyaane sidaas daraaddeed waxaan amar ku bixinayaa in dad kasta iyo qurun kasta iyo kuwa kasta oo kala af ah oo waxun kaga hadla ilaaha shadrag iyo meshag iyo cabadnego lagogon doono guryahoodana laga dhigi doono meel digo lagu tulo maxaa yeelay ma jiro ilaah kale oo sidaas wax u badbaadin kara markaasaa boqorkii shadrag iyo mesheg iyo cabadnego derajo sare ku siiyey gobolkii baabilon daaniyel cutubka afaraad anoo boqor nabukadnesar ah waxaan ku leeyahay dadyowga iyo qurumaha iyo kuwa kala afka ah oo dhulka oo dhan deggan nabaddu ha idinku badato way ila wanaagsanaatay inaan muujiyo calaamadihii iyo yaababkii uu ilaaha ugu sarreeya igu sameeyey calaamadihiisu waa weynaa yaababkiisuna xoog badanaa boqortooyadiisu waa boqortooyo weligeed jiraysa dawladnimadiisuna waa mid jidhaysa fac ilaa fac anoo nebukadnesar ah gurigaygan ku nasanayay oo waxaan ku raaxaysanayay daartayda weyn waxaan arkay riyo iga cabsiisay markaasaa fikraddaydii aan sariirtayda la jifay iyo waxyaalihii lay tusay iga argagixiyeen sidaas daraaddeed waxaan amar ku bixiyey in hortayda la soo taago nimankii xigmadda lahaa oo reer baabuloon oo dhan inay ii caddeeyaan fasirkii riyada dabadeedna waxaa ii yimid saaxiiriintii iyo xidigayaashii iyo kuwii reer kaldayiin iyo kuwii wax sheegi jiray markaasaan riyadii ku hor sheegay laakiinse fasirkii ima ay caddayn laakiinse ugu dambaystii waxaa ii hor yimid daniyel oo la odhan jiray belteshasaar sida magaca ilaahay
oo ilaahyada quduuska ruuxooda ku jiro markaasaan riyadii ku hor sheegay isagii oo ku idhi belteshasarow saaxiriinta madaxdoodiiyow waan ogahay in ilaahayada quduuska ruuxoodii kugu jiro oo aan qarsoodina ku dhibin ee haddaba ii sheeg waxyaalihii aan ku arkay riyadaydii iyo fasirkoodiiba si bay ahaayeen waxyaalihii aan arkay anigoo sariirtayda ku jifa waxaan arkay geed dhulka ku dhex yaal dhirirkiisuna waa weynaa geedkii waa kodhay wuuna xoog badnaa dhirirkiisuna wuxuu gaadhay cirka waxaana laga arkay meesha dhulka ugu shishaysa caleemihiisuna way qurxoonaayeen midhihiisuna way badnaayeen waxaana ku til cunto ku wada filan wax walba xayawaankii duurkuna hoostiisay harsanayeen haadka cirkuna waxay ku hooyan jireen laamihiisa oo wax jir leh oo dhammuna isagay wax ka cuni jireen anoo sariirtayda jiifa waxaan ku arkay waxyaalihii lay tusay mid wax dhowra oo quduus ah oo samada ka soo degay markaasuu intuu aaduu qayliya yidhi geedka gooya laamahiisana ka jara caleemahiisana ka daadiya midhihiisana kala firdhiya xayawaanku hoostiisa ha ka fogaadeen haadkuna laamahiisa habase yeeshee jiradda iyo xididadiisa dhulka ku dhex daaya iyagoo ku xidhan xadhig bir iyo naxaas ah dooga jilicsan oo beringa dhexdiisa oo dharabka samadu ha qooyo oo qaybtiisuna hala jirto xayawaanka kuu dhex jira dooga dhulka qalbigiisuna kan dadka ha ka beddelmo qalbiga xayawaankana isaga ha la siiyo toddoba wakhtina ha gudbeen xukunkii waxaa amray kuwa wax dhowra xaalkuna wuxuu ku jira hadalka kuwa quduuska ah sababtu waa in waxaa noolu ogaadaan in ka ugu sarreeya uu taliyo boqortooyada dadka oo uu siiyo kuwa alla kii uu doonayo oo uu madaxa uga dhigo kan dadka ugu hooseeya anigoo ah boqor nebukadnesar ayaan riyadan arkay adna belteshasarow fasirkeeda caddee waayo nimanka xigmadda leh ee boqortooyadayda joogay oo dhammu way kari waayeen inay fasirkii ii caddeeyaan laakiinse adigu waad kartaa waayo ruuxii ilaahiyada quduuska ah ayaa kugu jira markaasaa daniyel oo magiciisuu ahaa belteshasaar ayaa inta wakhti ah yaabanaa fikraddiisiina wuu la welwelay markaasaa boqorkii u jawaabay oo ku yidhi belteshasarow ha ka welwelin riyada ama fasirkeeda belteshasarna waa jawaabay oo yidhi sayidkaygiyow riyadu ha u noqoto kuwa ku neceb fasirkeeduna ha u noqdo cadawayaashaada geedkii aad aragtay oo kodhay oo xoogga badnaa oo dherarkiisu cirka gaadhay ee dhulka oo dhan laga arkayay oo caleemihiisu qurxoonayeen mayihiisuna badnaayeen oo cuntada wax walba ku filanu ku tiil oo hoostiisa xayawaanka duurku hadhsanayeen oo laamahiisa haadka cirku rugta ka dhigtay waa adiga oo kodhay oo xoog badan yeeshay boqorow waayo weynaantaadii way badatay oo cirka gaadhay dawladnimadaaduna meesha dhulka ugu shishaysa oo waxaad aragtay mid wax dhowraa oo quduus ah oo samada ka soo degaya isagoo leh geedka gooya oo baabi'iya habase yeeshee jiridda iyo xididadiisa dhulka ku daaya iyagoo ku xidhan xadhig bir iyo naxaas ah dooga jilicsan oo berinka dhexdiisa oo darabka samadu ha qooyo qaybtiisuna ha la jirto xayawaanka duurka jeeray toddoba wakhti gudbaan fasirkii waa kan boqorow waana amarkii ka ugu sarreeya oo kugu soo degay adoo sayidkayga ah boqorow dadka waa laga fogen doonaa oo waxaad la joogi doontaa xayawaanka duurka oo sidii dibi ayaad doog u cuni doontaa oo waxa ku qoon doono darabka samada toddoba wakhtina waa ku gudbi doonaan jeer aad ogaato inka ugu sarreeya uu taliyo boqortooyada dadka oo uu siiyo kuwa alle kii uu doonayo oo sida loo amray in la daayo jiridda iyo xididdada geedka ayaa boqortooyadeedu hubaal ku noqon doontaa markaad ogaato inay samooyinku waxu taliyaan haddaba boqorow taladayda aqbal dembiyadaadana xaqnimo ku jebi xumantooyinkaagana ku jebi naxariista aad masaakiinta u naxariisatid si ay xasiloonaantaadu u sii raagto waxyaalahan oo dhammu waxay ku dhaceen boqor nebukadnesar laba-iyo toban bilood dabadoodna wuxuu dhex socday gurigii boqornimada ee reer baabilon markaasaa boqorkii hadlay oo yidhi sowtanu ma aha baabuloontii weynayd oo aan u dhisay meel boqornimadu rug u leedahay oo aan ammaanta weynaantayda ugu dhisay xoogga itaalkayga intii hadalkaasu weli boqorka afkiisii ku jiray ayaa cod samadda ka dhawaaqay oo yidhi boqornabukadnesarow adaa lagula hadlayaa boqortooyadii waa kaa tagtay oo dadka waa laga eryi doonaa oo waxaad la joogi doontaa xayawaanka duurka oo waxaa lagaa dhigi doonaa inaad doog cunto sidii dibi toddoba wakhtina way ku gudbi doonaan jeeraad ogaato in ka ugu sarreeya uu taliyo boqortooyada dadka oo uu siiyo ku alleh kii uu doonayo oo isla saacaddiiba waxyaalihii waa ku dhaceen nebukadnesar kolkaasaa dadkii laga eryey sidii dibina doog buu cunay jirkiisina waxaa qooyey dharabkii samada ilaa ay timihiisii u baxeen sida baalal gorgor ciddiyahiisina sidii ciddiyahaadeed oo markii wakhtigii dhammaaday ayaan anigoo ah nebukadnesar indhaha kor u taagay waxgarashadaydina waa ii soo noqotay markaasaan ku mahadnaqay ka ugu sarreeya waanan ammaanay oo ciseeyey kan weligiis nool waayo dawladnimadiisu waa dawladnimo aan weligeed dhammaanayn boqortooyadiisuna waxay raagtaa fac ilaa fac oo kuwa dhulka deggan oo dhammu isaga lama sinna sidii doona ayuu ciidanka samada iyo dadka dhulka deganba ka yeelaa mana jiro mid gacantiisa joojin kara ama ku odhan kara maxaad samaynaysaa isla markiiba waxay garashadaydii waa iisoo noqotay oo ammaanta boqortooyadayda aawadeed ayaa weynaantaydii iyo dhalaalkaygii iigu soo noqdeen markaasay waaniyayaashaydii iyo saraakiishaydii idoondooneen oo boqortooyadaydii baa la ii dhisay oo derajo aad u weyn baa la iigu daray haatan anigoo ah nabukadnesar waxaan ammaanayaa oo saraysiinayaa oo cisaynayaa boqorka samadda waayo shuqulladiisa oo dhammu waa run jidadkiisuna waa xaq oo kuwa kibirka ku socdana isagaa kale inuu hoosaysiiyo daniyel cudubka shanaad markaasaa boqor belshasaar wuxuu dayaafad weyn u sameeyey kun nin oo saraakiishiisii ah markaasuu khamri ku hor cabay kunkii nin belshaser markuu dhadhamiyey khamrigii ayuu amray in la keeno weelashii dahabka iyo lacagta ahaa oo aabbihiis nabukadnesar ka soo qaaday macbudkii yeruusalaam ku yiil in boqorka iyo saraakiishiisa iyo naagihiisii iyo naagihiisa addoommaha ahaa ay wax ku cabaan markaasay keeneen weelashii dahabka ahaa oo laga soo qaaday macbudkii guriga ilaaha ahaa ee yeruusalaam ku yiil oo boqorkii iyo saraakiishiisii iyo naagihiisii iyo naagihiisa addoommada ahaa ay wax ku cabbeen khamri bay cabbeen oo waxay ammaaneen ilaahyadii dahabka iyo lacagta iyo naxaasta iyo birta iyo qoryaha iyo dhagaxa ahaa isla saacaddaas waxaa soo baxay nin gacantiis faraheed oo waxay wax ku qoreen nuuraddii derbiga ka soo hor jeeday laambada oo gurigii boqorka boqorkiina wuu arkay gacantii inteedii wax qortay markaasaa boqorku wejigiisii beddelmay fikradiisina wuu la welwelay xubnihii dhexdiisuna way dabceen loowyihiisina way isku dhecdheceen markaasaa boqorkii kor u qayliyey oo yidhi ii keena xadgiyaasha iyo kuwa reer kaldayiin ah iyo kuwa wax sheega boqorkiina waa la hadlay raggii xigmadda lahaa ee baabilon oo ku yidhi ku alla kii fartan akhriya oo fasirkeeda ii caddeeya waxaa loo gelinayaa dhar gaduudan qoortana waxaa loo surayaa silsilad dahab ah oo wuxuu noqon doonaa taliyaha saddexaad oo boqortooyada markaasaa waxaa soo galay boqorka raggiisii xigmadda lahaa oo dhan laakiin fartii way akhriyi kari waayeen boqorkiina fasirkii way u caddayn kari waayeen markaasaa boqor belshasaar aad iyo aad u argagaxay wejigiisina waa beddelmay saraakiishiisina way welweleen markaasaa boqorka iyo saraakiishiisii hadalkoodii aawadiis ayaa boqoraddii u soo gashay gurigii dayaafadda kolkaasay boqoraddii hadashay oo tidhi boqorow weligaaba noolow fikraddaadu yay ka argagixin wejigaaguna yuusan beddelmin nin ruuxii ilaahayada quduuska ahu ku jiro ayaa boqortooyadaada jooga oo jeerkii aabbahaa ayaa waxaa laga helay nuur iyo waxgarasho iyo xigmad u eg xigmaddii ilaahyada oo boqor nabukadnesar oo ahaa aabbahaa boqorow wuxuu isaga ka dhigay madaxdii saaxirinta iyo xidigiyaasha iyo kuwa reer kaldayin ah iyo kuwa wax sheega maxaa yeelay waxaa laga helay ruux aad u wanaagsan iyo aqoon iyo waxgarasho riyooyinkana wuu fasiri jiray waxdaahana wuu muujin jiray shakigana wuu saari jiray oo kaasu waa daniyel kii boqorku u bixiyey belteshasar haddaba daniyel ha loo yeero oo isna fasirka wuu caddayn doonaa markaasaa daniyel la soo hortaagay boqorka boqorkiina waa la hadlay oo daniyel ku yidhi ma waxaa tahay daniyelkii ka mid ahaa kuwii yahuuda laga soo dhacay oo boqorkii aabbahay ayaa yahuuda kaa keenay waxaa la iiga kaa sheegay inuu ruuxa ilaahayadu kugu jiro oo laga dhex helay nuur iyo waxgarasho iyo xigmad aad iyo aad u wanaagsan haddaba raggii xigmadda lahaa iyo xidigayaashii baa laysoo hortaagay inay fartan akhriyaan oo ay ii caddeeyaan fasirkeeda laakiin way kari waayeen inay ii caddeeyaan waxaas fasirkiisa laakiinse waxaa layga kaa sheegay inaad wax fasiri kartid shakigana saari kartid haddaba haddaad farta akhriyi kartid oo aad fasirkeeda caddayn kartid waxaa lagu xidhi doonaa dhar gaduudan waxaad qoortana ku qabi doontaa silsila dahab ah oo waxaad noqon doontaa taliyaha saddexaad oo boqortooyada markaasaa daniyel jawaabay oo yidhi isagoo boqorkii hor taagan boqorow hadiyadahaaga iska hayso abaalgudyadaadana ku kala sii habase yeeshee farta waan ku akhriyi doonaa fasirkana waan ku caddayn doonaa boqorow ilaaha ugu sarreeya wuxuu aabbaha nabukadnesar siiyey boqortooyada iyo weynaan iyo ammaan iyo darajo weynaantii uu siiyey aawadeed ayay dad yowgii iyo qorumihii iyo kuwa kalaafka ahaa oo dhammu la gariireen oo ka cabsadeen kuu doonayey wuu dilay kuu doonayeyna wuu reebay oo kuu doonayey wuu sarraysiiyey kuu doonayeyna wuu hoosaysiiyey laakiinse markuu dhulka kor isaga qaaday oo ruuxiisii kibir la qalabsanaaday ayaa carshigii boqornimadiisa laga dejiyey ammaantiisina waa laga qaaday markaasaa bini'aadmiga laga eriyey qalbigiisina waxaa laga dhigay sida kan dugaagga wuxuuna la joogay dameeraha duurka oo wuxuu doogga u daaqay sida dibida jidhkiisana waxaa qooyey darab samadda ka soo dhacay ilaa uu ka ogaaday in ilaaha ugu sarreeya uu taliyo boqortooyada dadka oo uu madaxa uga dhigo ku allay kii uu doonayo belshasarow adigoo wiilkiisii ah ma aadan is-hoosaysiin inkastoo aad waxyaalahan oo dhan ogayd laakiinse waad iska sarraysiisay sayidka samadda oo waxaa lagu hor keenayey weelashii gudhigiisa markaasaa adiga iyo saraakiishaada iyo naagahaaga iyo naagahaaga addoommaha ahu aad khamri ku cabteen oo waxaad ammaantay ilaahyada lacagta iyo dahabka ah iyo kuwa naxaasta iyo birta iyo qoryaha iyo dhagaha ah oo aan waxba arkin waxna maqlin waxna ogayn oo ilaaha neeftaadu gacantiisa ku jirto oo jidadkaaga oo dhan lehna ma aadan ammaanin
dabadeed gacanta isaga xaggiisa laga soo diray oo waxay qortay fartaan oo waatan fartii la qoray meene meene teeqel uu farsiin waa kan waxaas fasirkiisii meene waxay ka dhigan tahay ilaah waa tiriyey boqortooyadaada wuuna dhammeeyey teeqelna waxaa weeye kaafadaha waa laguu miisaamay oo wax baa kaa dhinaaday
feresna waxa weeye boqortooyadaadii waa la qaybiyey oo waxaa la siiyey reer maaday iyo reer faris markaasaa belshasar amar bixiyey oo waxay daniyel u xidheen dhar gaduudan qoortana waxaa loo geliyey silsilad dahab ah markaasaa la naadiyey inuu noqonayo taliyaha saddexaad oo boqortooyada habeenkaasaa la dilay belshasar boqorkii reer kaldayin oo dariyus oo ahaa reer maday oo laba-iyo lixdan jir ahaa ayaa boqortooyadii qabsaday
daniyel cutubka lixaad dariyus waxaa la wanaagsanaa inuu boqortooyadiisa u yeelo boqol iyo labaatan amiir oo boqortooyada oo dhan wada gaadha oo wuxuu iyagii ka saramariyey saddex taliye oo daniyel ka mid ahaa inay amiirradu iyaga la xisaabtamaan oo aan boqorka khasaare ku dhicin markaasaa daniyel laga soocay taliyayaashii iyo amiirradii maxaa yeelay waxaa isaga ku jiray ruux aad u wanaagsan boqorkiina wuxuu ku fikiray inuu talada boqortooyada oo dhan u dhiibo markaasaa taliyayaashii iyo amiirradii waxay doondooneen sabab ay daniyel ku dacweeyaan oo xagga boqortooyada ku saabsan laakiinse way waayeen sabab iyo xumaantoona maxaa yeelay isagu wuxuu ahaa aamin oo qalad iyo xumaantoona lagama helin markaasay nimankaasu waxay isku yidhaahdeen sabab ku heli mayno daniyelkan haddaynan ku helin xagga sharciga ku saabsan ilaahiisa markaasaa taliyayaashii iyo amiirraddii la shireen boqorkii oo waxay ku yidhaahdeen boqor dariyusow weligaaba noolow madaxweynayaashii boqortooyada oo dhan iyo taliyayaashii iyo amiirradii iyo waaniyayaashii iyo saraakiishii waxay ku tashadeen inay dhisaan qaynuun boqornimo iyo amar leh ku alla kii intii soddon maalmood ah wax weyddiista ilaaha kale ama nin adiga mooyaane boqorow waa in lagu rido boohosha libaaxyada haddaba boqorow amarkaas dhis oo qorninka saxiix si uusan u beddelmin sida sharciga reer maaday iyo reer faris uusan u beddelmin oo kale sidaas daraaddeed boqor dariyus waa saxiixay qorninkii iyo amarkii daniyelna markuu ogaaday in qorninkii la saxiixay ayuu gurigiisii galay haddaba daaqadihii qolkiisa oo xagga yerusalem u jeeday way furnaayeen oo saddex jeer buu maalintiiba jilbo joogsan jiray oo tukan jiray oo ilaahiis ku mahadnaqi jiray siduu hore u yeeli jiray markaasay nimankii iisu soo shireen oo waxay heleen daniyel oo wax weyddiisanaya oo baryaya ilaahiis markaasay u soo dhowaadeen oo waxay boqorkii hortiisa kaga hadleen wax ku saabsan amarkii boqorka oo waxay yidhaahdeen miyaadan saxiixin amar leh ku alla kii intii soddon maalmood ah wax weyddiista ilaah kale ama nin adiga mooyaane waa in lagu rido bohosha libaaxyada boqorkiina waa u jawaabay oo ku yidhi taasu waa run sida sharciga reer maaday iyo reer faris ku qoran oo aan beddelmi karin markaasay jawaabeen oo waxay boqorkii hortiisa ka yidhaahdeen boqorow daniyelkii ka mid ahaa kuwii yahuuda laga soo dhacay dankaama leh adiga iyo amarkii aad saxiixdaytoona laakiinse saddex jeer buu maalin walba ilaahiisa wax weyddiistaa markaasaa boqorkii markuu hadalkaas maqlay ayuu aad ugu xumaaday oo isku daayey inuu daniyel samata bixiyo oo ilaa qorraxdu ka dhacday ayuu howshanayey inuu isaga badbaadiyo markaasay nimankii giddigood boqorkii ku soo shireen oo waxay boqorkii ku yidhaahdeen bal ogow boqorow inay sharci reer maaday iyo reer faris tahay inaanan la beddelin qaynuun ama amar uu boqorku dhiso markaasaa boqorkii amray oo daniyel waa la soo kaxeeyey oo lagu dhex tuuray bohoshii libaxyada boqorkiina waa la hadlay daniyel oo ku yidhi ilaa haada aad had iyo goorba u adeegto ayaa ku samata bixin doona markaasaa dhagax la keenay oo bohoshii afkeedii la saaray oo boqorkii baa ku shabadeeyey shabbadiisii iyo shaabbadii saraakiishiisa inaan waxba laga beddelin xaaladda daniyel dabadeedna boqorkii baa gurigiisii tegey oo habeenkaas wuu soomanaa alaabtii muusikadana looma keenin huurdadiina waa ka duushay boqorkii intuu aroor hore kacay ayuu deg deg u tegey bohoshii libaaxyada oo markuu u soo dhowaaday bohoshi daanyel ku jiray ayuu si weyna u ooyey markaasaa boqorkii hadlay oo daanyel ku yidhi daanyelow ilaaha nool medidinkiisow ilaahaaga aad had iyo goor u adeegta ma awoodi karaa inuu libaaxyada kaa samata bixiyo markaasaa daanyel boqorkii ku yidhi boqorow weligaaba noolow ilaahay malaa'igtiisa buu soo diray oo waxay xidhay libaaxyada afkoodii oo waxba ima a yeelin waayo wuxuu arkay inaanan xaq qabin xaggaagana boqorow waxba kuma aanan yeelin dabadeedna boqorkii aad iyo aad buu u farxay oo wuxuu ku amray in daanyel bohosha laga soo bixiyo sidaasaana daanyel bohoshi looga soo bixiyey korkiisina innaba waxyeelo lagama helin maxaa yeelay ilaahiis buu isku halleeyey dabadeedna boqorkii baa amar bixiyey oo waxaa la keenay nimankii daanyel dacweeyey oo bohoshii libaaxyada ayaa lagu dhex tuuray iyagii iyo carruurtoodii iyo naagahoodiiba markaasaa libaaxyadii qabsadeen intayan bohoshii salkeeda soo gaadhin lafahoodii oo dhanna way burbursadeen markaasaa boqorkii daariyuus warqado uu qoray dadyowgii iyo qulumihii iyo kuwii kala afka ahaa oo dhan oo dhulka oo dhan degganaa oo wuxuu ku yidhi nabadu ha idinku badato waxaan amar ku bixinayaa in dadka dawladnimada boqortoydayda oo dhan ay ku hor gariiraan oo ka cabsadaan ilaaha daanyel waayo isagu waa ilaaha nool oo weligiis jiiraya boqortooyadiisuna waa mid aan la baabi'in karayn dawladnimadiisuna way jiri doontaa ilaa ugu dambaysta isagu wax waa sabata bixiya oo badbaadiya samada iyo dhulkana wuxuu ku sameeyaa calaamado iyo yaabab waana kii daanyeel ka samata bixiyey xooggii libaaxyada sidaasuu daanyeelkanu ugu barwaaqoobay boqornimadii dariyuus iyo boqornimadii kurooskii reer faris danyel cutubka toddobaad sannaddii koowaad oo boqorkii baabilon oo ahaa belshasaar ayaa danyel riyooday waxna waa la tusay isagoo sariirtiisa ku jiifa markaasuu riyadii qodhay waxyaalihii dhammaantoodna wuu sheegay daanyel wuu hadlay oo yidhi waxaan riyadaydii habeennimo ku arkay afartii dabaylood oo samada oo badda weyn ku soo dhacaysa oo waxaa baddii ka soo baxay afar bahal oo waaweyn oo midba kan kale ka duwan yahay midkii koowaad wuxuu u ekaa libaax baalal gorgorna wuu lahaa oo waan fiirinayay ilaa baalashiisii laga rifay oo dhulka kor baa looga qaaday oo waxaa lagu taagay laba lugood sidii nin oo kale nin qalbigiisna waa la siiyey oo balleeg bahal kale oo labaad oo orso u eka oo dhinac keliya ayuu ku taagnaa oo saddex feerood baa afka ugu jiray ilkihiisa dhexdood oo waxaa lagu yidhi warkac oo dad badan cun dabadeedna waxaan arkay mid kale oo shabeel u eg oo dhabarka ku leh afar baal oo ahaadeed bahalku wuxuu kaluu lahaa afar madax oo waxaa la siiyey dawladnimo dabadeedna waxaan riyooday habeennimada ku arkay bahalkii afraad oo ahaa mid laga cabsado oo xoog badan aad buu u darnaa oo wuxuu lahaa ilko waaweyn oo bir ah wax buuna cunay oo burburiyey intii hadhayna wuu ku tuntay oo wuu ka wada duwanaa bahalladii kale oo ka horreeyey isaga oo wuxuu lahaa toban gees waxaan ka fiirsaday geesihii oo balleeg waxaa dhexdoodii ka soo baxay gees kale oo yar markaasaa hortiisa waxaa ka ruqay saddex gees oo kuwii hore ka mid ah geeskaas waxaa ku yiil indho u eg indho dad iyo af ku hadlayo waxyaalo waaweyn waxaan fiirinayay ilaa carshiyo meel la dhigay oo waxaa ku fadhiistay mid da'weyn oo dharkiisu wuxuu u caddaa sida barafka cad timaha madaxiisuna waxay u ekaayeen sida suuf saafi ah carshigiisu wuxuu ahaa olol dab ah gelingirihiisuna waxay ahaayeen dab wax gubaya oo waxaa hortiisa ka soo dareeray oo ka soo baxay durdurdab ah oo waxa u adeegayey kumaan kun iyo kumaan kun hortiisana waxaa taagnaa toban kun oo min toban kun ah oo xukunkiina waa la dhigay kitaabadiina waa la fudhay wakhtigaas aad baan u fiiriyey codkii hadallada waaweynaa oo geesku ku hadlay aawadiis oo waxaan fiirinayay ilaa bahalkii la dilay bakhtigiisina waa la baabi'iyey oo waxaa loo dhiibay si dab loogu gubo oo bahalladii kale ee harayna dawladnimadoodii waa laga qaaday cimrigoodiise waa la dheereeyey ilaa waa iyo wakhti riyadii habeennimada waxaan ku arkay mid u eg wiilkii aadanaha oo ku yimid daruuraha samadda oo wuxuu u yimid kii daadaweynaa oo waa loo soo dhoweeyey oo hortiisa la soo taagay oo waxaa la siiyey dawladnimo iyo ammaan iyo boqortooyo inay dadyowga iyo qurumaha iyo kuwa kale afkaahu u wada adeegaan dawladnimadiisu waa dawladnimo weliga jiraysa oo aan dhammaanayn boqortooyadiisuna waa mid aan la baambin doonin anigaan dhaanya laahna ruuxaygu jidhkaygu kumudhigaysanaa oo waxyaalihiilay tusayna way iga argagixiyeen oo waxaan ku soo dhowaaday kuwii meeshaas taagnaa midkood oo waxaan weydiiyey runta ku saabsan waxyaalahan oo dhan markaasuu ii sheegay oo ii caddeeyey waxyaalahaas fasirkoodii oo dhan afartan bahal oo waaweynaa waa afar boqol oo dunida ka kici doona laakiinse ka ugu sarreeya qudustiintiisa ayaa boqortooyada qaadan doonta oo waxay yeelan doonaan boqortooyada weligood iyo xataa weligood iyo weligoodba dabadeedna waxaan jeclaaday inaan ogaada runtii ku saabsanayd bahalkii afraad oo ka duwanaa dhammaantood oo aad iyo aad cabsida u lahaa oo ilkihiisu birta ahaayeen oo cidyihiisuna naxaasta ahaayeen oo wax cunayay oo waxna burburinayay intii hadhayna ku tumanayay iyo tobankii gees oo madaxiisa ku yiil iyo geeskii kale oo soo baxay oo hortiisa ay saddexdu ka dhaceen kaasu waa geeskii indhaha lahaa iyo afka waxyaalaha waaweyn ku hadlayey oo araggiisu kuwa kale ka xoog badnaa waan fiiriyey oo isla geeskaas ayaa qudusiinta la diridhay wuuna ka adkaaday ilaa uu kii daadda weynaa yimid oo xukunkii la siiyey qudusintii ka ugu sarreeya oo uu yimid wakhtigii ay qudusintu yeelan lahayd boqortooyada sidan buu yidhi bahalka afraad wuxuu ahaan doonaa boqortooye afraad oo dunida ka kici doonta taasu waa ka duwanaan doontaa boqortooyooyinka kale oo dhan oo waxay cuni doontaa dunida oo dhan waxayna ku tuman doontaa oo burburin doonta tobanka gees xaggoodana waxaa boqortooyadaaska kici doona toban boqor dabadeedna mid kala kici doona iyaga ka dib oo isagu waa ka duwanaan doonaa kuwii hore oo saddex boqor buu dejin doonaa oo hadal gees ka ah ka ugu sarreeyo ayuu ku hadli doonaa wuxuuna aad u dhibi doonaa quduusinta ka ugu sarreeya oo wuxuu ku fikiri doonaa inuu bedelo wakhtiyada iyo sharciga oo gacantiisaana loo gelin doonaa ilaa wakhti iyo wakhtiyo iyo wakhti barkiis laakiinse xukunku wuu ahaan doonaa oo waxaa laga qaadi doonaa dawladnimadiisa si loo dhammeeyo oo loo baabi'iyo ilaa ugu dambaysta markaasaa boqortooyada iyo dawladnimada iyo weynaanta boqortooyooyinka samaday ka hooseeya oo dhan waxaa la siin doonaa dadka quduusinta ka ugu sarreeya boqortooyadiisu waa boqortooyo weliga jiraysa oo dawladaha oo dhammuna isagay u adeegi doonaan oo adeeci doonaan waa kan xaalka dabadigiisii aniga daanyel ah fikiradaydu aad bay iga argagixiyeen wejigaygina waa beddelmay laakiinse qalbigaygan ku hayay
daniyel cutubka siddeedaad sannaddii saddexaad oo boqornimadii boqor belshasaar ayaa riyo ii muuqatay anigan danyel ah taasuna way ka dambaysay tii markii hore ii muuqatay oo waxbaan riyadii ku arkay oo haddaba saas bay ahayd in markaan riyada arkay aan joogay daartii weynayd oo ku tiil shuushaan oo ku jirtay gobolka celam oo riyadii baan haddana arkay oo waxaan ag joogay webi uulay markaasaan indhahaygii kor u qaaday oo waxaan arkay wan laba gees leh oo webiga hortiisa taagan oo labada geesna way dhedheeraayeen laakiinse mid baa ka dheeraa midka kale oo kii dheeraa baa markii dambe soo baxay oo waxaan arkay wankii oo wax u riixaya xagga galbeed iyo xagga waqooyi iyo xagga koonfureed oo bahalna ma hor istaagi karin mana jirin mid gacantiisa wax ka bixin karay laakiinse siduu doonayey ayuu yeeli jiray wuuna isweyneeyey oo intii aan ka fiirsanayay ayaa waxaa galbeed ka yimid orgi wuxuuna kor maray dhulka dushiisa oo dhan dhulkana ma uusan taaban orgiguuna wuxuu labada indhahood dhexdooda ku lahaa gees weyn oo wuxuu u yimid waankii labada gees lahaa oo aan arkay isagoo webiga hortiisa taagan kolkaasuu ku orday isagoo aad u carraysan oo waxaan arkay isagoo wankii u soo dhowaaday aad buuna ugu xanaaqay oo wankii buu hardiyey labadiisii geesna wuu ka jabiyey wankina ma lahayn xoog uu iskaga celiyo laakiinse dhulkuu ku tuuray wuuna ku tuntay mana jirin mid wanka orgiga ka samate bixin kara markaasaa orgigii aad iyo aad isu weyneeyey oo markuu aad xoog u yeeshay ayaa geeskii weynaa ka jabay markaasaa beddelkiisii waxaa u soo baxay afar gees oo waaweyn oo u jeeday samadda afarteeda jaho markaasaa midkood waxaa ka soo baxay gees yar oo aad ugu weynaaday xagga koonfureed iyo xagga bari iyo xagga waddankii quruxda lahaa oo xataa wuu ka xoog weynaaday ciidanka samadda markaasuu ciidankii qaarkiis iyo xiddigihii qaarkood dhulka ku soo tuuray wuuna ku tuntay oo weliba wuu ka sii xoog weynaaday amiirkii ciidanka oo wuxuu ka qaaday qurbaankii la gubanayay oo joogtada ahaa oo meeshiisii quduuska ahaydna hoos baa loo tuuray markaasaa ciidankii iyo qurbaankii joogtada ahaaba isagii la siiyey waxaana loo siiyey xadgudub markaasuu runtii dhulka ku soo tuuray wuxuu sameeyey ayuuna ku barwaaqoobay dabadeedna waxaan maqlay mid quduus ah oo hadlaya markaasaa mid kale oo quduus ahu wuxuu ku yidhi kii hadlay ilaa goormay ahaan doontaa riyada ku saabsan qurbaanka joogtada ah iyo xadgudubka wax baabi'iya si meesha quduuska ah iyo ciidankaba loogu tunto markaasuu igu yidhi ilaa laba kun iyo saddex boqol oo fiid iyo subax dabadeedna meesha quduuska ah waa la nadiifin doonaa oo markaan anigoo daanyeel ah arkay riyadii ayaan doondoonay inaan garto oo bal eg waxaa ii soo hor istaagay wax nin u eg oo nin codkiis ayaan ka dhex maqlay webi culay wuuna dhawaaqay oo yidhi jibriilow ninkan riyada garansii sidaas daraaddeed ayuu u soo dhowaaday meeshii aan taagnaa oo markuu yimid waan baqay wejigaana u dhacay
laakiinse wuxuu igu yidhi wiilka aadamow garo waayo riyada waxaa leh wakhtiga ugu dambaysta oo intuu ila hadlayey ayaan hurdo aad u weyn la dhacay anigoo wejiga dhulka ku hayo laakiinse isagii baa itaabtay oo isara joojiyey oo wuxuu igu yidhi bal eeg waxaan ku ogeysiinayaa waxa ahaan doona wakhtiga ugu dambaysta ee carrada waayo waxaa leh wakhtiga la ballamay ee ugu dambaysta ah wankii aad aragtay oo labada gees lahaa waa labada boqor ee dalka maaday iyo dalka faris oorgigiina waa boqorka dalka gariigta oo geeskii weynaa oo labadiisa indhood dhexdooda ku yiilna waa boqorka kowaad oo midkii ka jabay meeshii afartu soo istaagtay quruuntaas waxaa ka soo bixi doonta afar boqortooyo laakiinse xooggiisa ma yeelan doonaan marka ugu dambaysta boqortooyadooda ee u dembiilayaasha wakhtigoodu buuxsamo waxaa kici doona boqor wejigiisa laga cabsado oo garanaya waxyaalaha daahan oo xooggiisuna wuu weynaan doonaa laakiinse ma aha xagga isaga xooggiisa oo aad buu si yaab leh wax u baabi'in doonaa wuuna ku barwaaqoobi doonaa wuxuu sameeyo oo wuxuu baabi'in doonaa kuwa xoogga badan iyo dadka quduuska ah oo siyaasadiisa ayuu khiyaanada gacantiisa kaga guulaysan doonaa markaasuu xagga qalbiga iska weynayn doonaa oo kuwo badan oo nabadgelyaysan ayuu baabi'in doonaa wuxuu kaloo is-hortaagi doonaa amiirka amiirrada laakiinse waa la jejebin doonaa isagoo aan gacan la saarin oo riyadii bidadka iyo subaxyada ee lagu sheegay waa run laakiinse adigu riyada xir waayo waxaa iska leh maalmo badan oo imaan doona markaasaan anigoo daanyeel ahu suuxay dhowr maalmoodna waan bukay dabadeedna waan kacay oo shuqulkii boqorka qabtay oo riyadii waan la yaabay laakiinse ciduna ma garan danyel cutubka sagaalaad sannaddii koowaad oo dariyus kii ahaa ina aheshwerus oo reer maaday oo boqorka looga dhigay boqortooyadii reer kaldayin sannaddii koowaad oo boqornimadiisa ayaan anigoo daanyeel ahu kitaabbadii ka gartay intay ahaayeen sannadihii ilaah kala hadlay nebi yeremiyax oo ku saabsanaa wakhtiga la dhammaystirayo baabbi'inta wax la baabbi'inayo yeruusalaam waxayna ahaayeen toddobaatan sannadood oo waxaan wejigayga u jeediyey sayidka ilaaha ah inaan ku doondoono tukasho iyo baryootan anoo sooman oo joonyado guntan oo dambas ku fadhiya oo rabbiga ah ilaahayga ayaan baryayey oo wax baan u qirtay oo aan idhi sayidow waxaad tahay ilaaha weyn oo laga cabsado oo axdi xajiya oo u naxariista kuwa isaga jecel oo amarradiisa dhowra waannu dembaabnay oo wax baannu sii qalloocan u samaynay oo shar baannu falnay oo waannu caasiyownay oo xataa waannu ka bayrnay amaradaadii iyo xukummadaadii oo ma aannu dhegaysan nebiyadii addoommadaada ahaa oo magacaaga kula hadlay boqorradayada iyo amiiradayada iyo awoowayaashayo iyo dadka waddanka deggan oo dhan sayidow xaqnimada adiga iska leh laakiinse annagu waxaannu leennahay qasnaan iyo ceeb sida maanta annagoo ah dadka reer yahuudah iyo kuwa ku dhaqma yeruusalaam iyo reer banu israa'iil oo dhan iyo kuwa dhow iyo kuwa fog oo aad dalalka kale u kaxaysay xadgudubkii ay kugu xadgudbeen aawadiis sayidow waxaannu leennahay qasnaan iyo ceeb annaga iyo boqorradayada iyo amiiradayada iyo awoowayaashayaba maxaa yeelay waannu kugu dambaabnay sayidka ilaahayaga ahu wuxuu leeyahay naxariis iyo dembidhaaf waayo waannu ku caasiyownay mana aannu addeecin codkii rabbiga ilaahayaga ah iyo inaannu ku soconno sharciyadiisa ayna hor dhigeen nebiyadii ahaa addoommadiisa haah reer banu israa'iil oo dhammu sharcigaagii way ku xadgudbeen oo xataa way ka bayreen si aanay u addeecin codkaaga sidaas daraaddeed ayaa carada la noogu riday iyo weliba dhaarta ku qoran sharciga muuse oo ahaa addoonkii ilaah waayo waannu kugu dambaabnay hadalladiisii uu kaga hadlay annaga iyo xakiinnadayada na xukumi jiray wuxuu ku adkeeyey xumaan weyn oo uu nagu soo dejiyey waayo samadda hoosteeda oo dhan laguma samayn waxa yeruusalaam lagu sameeyey oo kale sida ku qoran sharciga muuse xumaantan oo dhammu annagay nagu dhacday welise rabbiga ilaahayaga ah raallinimo kama aannu baryin si aannu uga soo jeesanno dembiyadayada oo aannu runtaada uga fikirno haddaba sidaas daraaddeed baa rabbigu xumaanta u fiiriyey oo uu noogu soo dejiyey waayo ilaaha rabbigayaga ahu wax alla wuxuu sameeya oo dhan waa ku xaq oo annana ma aannu addeecin codkiisii haddaba ilaahayaga ahow oo dadkiisa gacanta xoogga leh masar kaga soo bixiyeyow oo maanta ammaan iisu soo jiidayow waannu dembaabnay oo wax shar ah baannu falnay sayidow waan ku baryayaaye haqnimadaada oo dhan aawadeed dhirifkaaga iyo carradaaduba ha ka leexdeen magaaladaada yeruusalaam oo ah buurtaada quduuska ah waayo dembiyadayada iyo xumaantii awowayaashayo aawadood ayaa yeruusalaam iyo dadkaagiba kuwo ceebaysan ugu noqdeen inta nagu wareegsan oo dhan haddaba ilaahayow bal maqal tukashadayda iyo baryadayda anoo ah addoonkaaga oo aawada sayidow uga dhig in wejigaagu ka hor iftiimo meeshaada quduuska oo qarribantay ilaahayow dhagahaaga soo jeedi oo imaqal oo indhahaaga kala qaad oo bal arag baaba'ayaga iyo magaaladii magacaaga loogu yeedrayba waayo annagu kugu baryi mayno xaqnimo aannu leennahay laakiinse naxariistaada ayaannu kugu baryaynaa sayidowna maqal sayidowna cafi sayidowna dhegayso oo yeel harraagin aawada baan kugu baryaynaa ilaahayow maxaa yeelay magaaladaada iyo dadkaagaba waxaa loogu yeedhay magacaaga oo intii aan hadlayey oo aan tukanayay oo aan dembigayga iyo dembigii dadkayga reer banu israa'iil qiranayey oo aan rabbiga ilaahayga ah u baryayey buurta quduuska ah oo ilaahay intii aan ducaysanayey ayaa ninkii jibriil ahaa oo aan markii hore riyada ku arkay degdeg igu soo duulay wakhtigii qurbaankii fiidkii la bixiyey oo itaabtay markaasuu wax i baray oo ila hadlay oo wuxuu igu yidhi daniyeelow haatan waxaan u soo baxay inaan kaa dhigo mid wax aad u yaqaan markaad baryootankaagii bilowday ayaa amarku soo baxay oo waxaan u imid inaan kuu sheego waayo aad baa lagu jecel yahay haddaba sidaas daraaddeed xaalka ka fiirso horriyada garo toddobaatan toddobaad baa loo qabtay dadkaaga iyo magaaladaada quduuska ah in xadgudubka la joojiyo oo dembiyada la dhammeeyo oo xumaanta laga heshiiyo oo la keeno xaqnimo weligeed ah iyo in la shabadeeyo waxyaalo la istuso iyo waxyaalo la sii sheego iyo in la subko kan ugu quduusan haddaba ogow oo garo intan iyo markii amarku soo baxay in yerusalem la soo celiyo oo la dhiso ilaa uu yimaado kan subkan oo ah amiirka waxaa ahaan doonaa toddoba toddobaad iyo laba iyo lixdan toddobaad haddana wakhtiyada caliiliga ah waa la dhisi doonaa oo waxaa loo yeeli doonaa jidad iyo derbi oo laba iyo lixdanka toddobaad dabadood ayaa kan subkan la goyn doonaa waxbana ma haysan doono oo dadka amiirka imaan doona ayaa baabi'in doona magaalada iyo meesha quduuska ah oo dhammaadkiisuna wuxuu ahaan doonaa mid daad leh oo xataa ilaa ugu dambaysta waxaa jiri doona dagaal baaba'na waa la goostay oo toddobaad ayuu kuwo badan axdi kula dhigan doonaa markaasuu toddobaadka bartankiisa joojin doonaa allabariga iyo qurbaankaba oo dushiisa waxaa ku imaan doona mid wax baabi'iyo ilaa dhammaadkii la goostay lagu dejiyo kan wax baabi'iya danyel cutubka tobnaad sannaddii saddexaad oo boqorkii faris oo kuros ahaa ayaa wax loo muujiyey daniyel oo magaciisa la odhan jiray belteshasar waxaasuna run buu ahaa oo weliba dagaal weyn buu ahaa xaalkii wuu gartay garashuuna u lahaa wixii la tusay waayahaas anigan danyel ahu saddex toddobaad oo dhan ayaan barooranayay cunto wanaagsan ma aan cunin hilib iyo kamrina afkayga ma gelin mana subkan marnaba ilaa ay saddexdii toddobaad dhammaadeen oo bishii koowaad maalinteedii afar iyo labaatanaad anoo taagan webiga weyn oo xaddiqaal ah agtiisa ayaan indhahayga kor u qaaday oo wax fiiriyey markaasaan arkay nin dhar wanaagsan qaba oo dahab saafi ah oo ufaas laga keenaya dhexda ugu xidhan yahay jidhkiisuna wuxuu u ekaa berulos wejigiisuna wuxuu u ekaa hillaac indhihiisuna waxay u ekaayeen laambado dab ah gacmihiisa iyo cagahiisuna waxay midabka uga ekaayeen naxaas la safeeyey codkiisuna wuxuu u ekaa dad fara badan buuqood oo anigan danyel ah oo keliya ayaa wixii lay tusay arkay waayo nimankii ila socday ma ay arkin wixii lay tusay maxaa yeelay aad bay u gariireen wayna carareen si ay u dhuntaan oo sidaas keligay layga tegey oo waxaan arkay waxan weyn ee lay tusay oo xoogna iguma harin quruxdaydina waxay u rogmatay qudhun markaasaan xoog iska waayey oo codkiisina waan maqlay oo markaan maqlay codkiisii ayaan hurdo culus wejiga ula dhacay wejigana dhulkaan saaray oo balleeg markaasaa gacanu i taabatay oo jilbaha iyo calacalaha igu joojisay oo wuxuu igu yidhi danyeelow ninka aad loo jecel yahow bal garo ereyada aan kugula hadlayo oo istaag waayo hadda adaa la ii soo kaa diray oo markuu hadalkaas igula hadlay ayaan istaagay anigoo gariraya markaasuu igu yidhi ha cabsan dhaanyeelow waayo maalintii ugu horraysay oo aad qalbigaaga gelisay inaad wax garato oo aad isku hoosaysiiso ilaah hortiis ayaa ereyadaadii la maqlay oo anigu waxaan u yimid ereyadaadii aawadood laakiinse boqortooyada faris amiirkeedii ayaa kow iyo labaatan maalmood iga hor joogsaday laakiinse mikaa'iil oo ah amiirrada sare midkood ayaa ii yimid inuu i caawiyo oo halkaasaan kula hadhay boqorradii reer faris haddaba waxaan u yimid inaan ku ogeysiiyo waxa dadkaaga ku dhici doona ugu dambaysta waayo wixii lagu tusay weli maalmo badan baa ka hadhay oo markuu igula hadlay ereyada sidan ah ayaan xagga dhulka u jeestay waanan hadli kari waayey oo bal eeg mid bini'aadmiga u ekaa ayaa bushimahayga taabtay markaasaan afka kala qaaday oo hadlay oo waxaan ku yidhi kii hor taagnaa sayidkaygiiyow riyada sababteeda aawadeed ayaa caloolxumadaydii igu soo noqotay xoogna waan iska waayay anoo addoonkaaga ahu sidee baan kula hadli karaa sayidkaygiiyow iminka aniga xoog iguma hadhin neefuna iguma jirto markaasaa haddana waxa ay taabtay mid bini'aadmiga u eg wuuna ii xoogeeyey markaasuu igu yidhi ninkii aad loo jeclaayow ha cabsan nabaddu ha ku ahaato xoog yeelo oo xoog yeelo oo markuu ila hadlay ayaan xoogaystay oo waxaan idhi sayidkaygiiyow hadal waayo waad ii xoogaysay markaasuu igu yidhi haddaba ma og tahay waxa aan kugu yimid wuxuu yahay oo hadda waxaan u noqonayaa inaan la diridho amiirka reer faris oo markaan tago waxaa imaan doona amiirkii dalka gariigta laakiinse waxaan kuu sheegayaa waxa lagu qodhay qorniinka runta mana jiro mid aniga kuwaas iga celiyaa amiirkiina mikaa'iil mooyaane danyel cutubka kow iyo tobnaad dariyus oo reer maadey ahaa sannaddiisii koowaad ayaan u istaagay inaan caawiyo oo xoogaysiiyo isaga oo haatan runtan kuu sheegayaa bal ogow weliba saddex boqor baa faris ka kici doonee kan afraadna kulligood waa ka wada maal badnaan doonaa oo markuu maalkiisa aad ugu xoogaysto ayuu dhammaan boqortooyada gariigta ku kicin doonaa oo waxaa kici doonaa boqor xoog badan oo talo weyn ku talin doona hadba siduu doonayana yeeli doonaa oo markuu kaco ayaa boqortooyadiisu jebi doontaa waxaana loo kala qaybin doonaa afarta jaho oo samadda laakiin farcankiisa iyo sida dawladnimadiisu ahayd toona looma qaybin doono waayo boqortooyadiisa waa la rujin doonaa oo waxaa yeelan doonaa kuwo kale oo aan kuwan ahayn oo boqorka koonfureed ayaa xoog yeelan doonaa oo mid amiiradiisa ka mid ah ayaa ka sii xoog badnaan doonaa wuxuuna yeelan doonaa dawladnimo oo dawladnimadiisuna waxay noqon doontaa dawladnimo weyn sannado dabadeedna way isku darsami doonaan kulligood oo boqorka koonfureed gabadhiisa ayaa u imaan doonta boqorka waqooyi inay heshiis la dhigato laakiinse gacanteedu xoog ma sii yeelan doonto isaga iyo gacantiisuna siima taagnaan doonaan laakiinse waa la sii dayn doonaa iyada iyo kuwii keenay iyo kii dhalay iyo kii waayahaas iyada xoogayn jirayba laakiinse biqil ka baxay jiriddii ay ka soo farcantay ayaa meeshiisa istaagi doona oo u imaan doona ciidanka oo wuxuu soo gelin doonaa boqorka waqooyi qalcaddiisa wuuna ka gees ahaan doonaa iyaga kolkaasuu ka adkaan doonaa oo weliba wuxuu xagga masar qaadan doonaa ilaahyadooda iyo sanamyadooda la shubay iyo weelashoodii wanaagsanaa ee laga sameeyey lacagta iyo dahabka oo intii dhowr sannadood ah ayuu ka hadhi doonaa boqorka waqooyi oo wuxuu imaan doonaa boqortooyada boqorka koonfureed laakiin waddankiisu ku noqon doonaa wiilashiisuna way dagaalami doonaan oo waxay urursan doonaan ciidan fara badan oo imaanaya oo dhulka qarqinaya oo dhex maraya markaasuu soo noqon doonaa oo la dagaalami doonaa ilaa qalcaddiisa oo boqorka koonfureed wuu cadhoon doonaa kolkaasuu soo bixi doonaa oo la dagaalami doonaa boqorka waqooyi oo wuxuu soo bixin doonaa dad fara badan dadka faraha badanna isaga gacanta loo gelin doonaa oo dadka faraha badanna waa la qaadi doonaa qalbigiisuna wuu kibri doonaa oo tobanyaal kun buu hoos u tuuri doonaa mase adkaan doono oo markaasaa waxaa soo noqon doonaa boqorkii waqooyi oo wuxuu soo bixin doonaa dad faro badan oo kuwii hore ka sii badan oo sannado dabadood wuxuu la imaan doonaa ciidan badan iyo maal badan oo wakhtigaasna dad badan baa ka gees noqon doona boqorka koonfureed oo weliba kuwa wax dulma oo dadkaaga ku dhex jira ayaa kici doona si ay riyadu u dhisanto laakiinse way dhici doonaan sidaasuu boqorkii waqooyi u imaan doonaa oo tuulmo buu tuuli doonaa oo magaalo dayr lahna wuu qaadan doonaa ciidanka koonfureedna isma hortaagi doonaan iyo dadkiisa uu doortay toona oo xoog ay isku hortaagaanna ma jiri doono laakiin kan isaga ku kaca ayaa hadba siduu doonayo yeeli doonaa oo ninna isma hortaagi doono oo wuxuu dhex istaagi doonaa dhulka quruxda leh gacantiisana waxaa ku jiri doonaa baabi'in inuu xoogga boqortooyadiisa oo dhan la yimaado aawadeed ayuu wejigiisa u jeedin doonaa waxaana la jiri doonaa kuwa quman markaasuu siduu doonayo yeeli doonaa oo waxaa la siin doonaa gabadha dumarka si uu u qaribo laakiin ma ay istaagi doonto tiisiina ma ay noqon doonto taas dabadeedna wuxuu u jeesan doonaa xagga gasiiradaha kuwo badanna wuu qaadan doonaa laakiinse mid amiir ah ayaa caydii u caayay joojin doona oo weliba caaydiisii isagu ku celin doonaa markaasuu haddana u jeesan doonaa xagga qalcadaha waddankiisa laakiinse wuu turanturan doonaa oo dhici doonaa lamana heli doono dabadeedna waxaa meeshiisii istaagi doona mid ka dhigi doono in cashuur qaade boqortooyada ammaanteeda dhex maro laakiin dhowr maalmood dabadood ayaa la jebin doonaa lagumase jebin doono caro ama dagaal oo waxaa meeshiisii qaadan doonaa mid la quursado oo aan la siinin murwadii boqortooyada laakiin wuxuu imaan doonaa wakhtiga nabadgelyada oo boqortooyadana sasabashuu ku qaadan doonaa oo iyaga hortiisa ayaa laga haaqi doonaa sida daadku wax u qarqiyo oo kale waana la jebin doonaa iyagii iyo weliba amiirkii axdigaba oo markii wacad lala dhigto dabadeed ayuu si khayaano ah ku shaqaysan doonaa waayo dad yar buu la soo bixi doonaa wuuna xoog badnaan doonaa wakhtiga nabadgelyada ayuu imaan doonaa xataa meelaha gobolka ugu barwaaqo badan markaasuu wuxuu samayn doonaa wax aan awowayaashiis iyo abkoowyadiis midkoodna samayn oo wuxuu ku dhex firdhin doonaa wax la boobay iyo dhac iyo maal oo intii wakhti ayuu wax qalcadaha ka gees ah ku fikiri doonaa markaasuu xooggiisa iyo geesinimadiisa ku kicin doonaa boqorka koonfureed isagoo ciidan badan wata boqorka koonfureedna isaguu la dagaalami doonaa isagoo wata ciidan aad u xoog badan laakiinse isma u taagi doono maxaa yeelay wax ka gees ah bay ku fikiri doonaan oo kuwii quudkiisii cunay ayaa jebin doonaa isaga oo ciidankiisuna dalkuu qarqin doonaa oo kuwo badan baa dhici doonaa iyagoo la laayay oo labadaas boqorba qalbiyadoodu waxay ka shaqayn doonaan belaayo oo miis keliya ayay been isugu sheegi doonaan laakiinse ma ay hagaagi doonto waayo weliba ugu dambaystu waxay noqon doontaa wakhtigii la xugmay markaasuu dhulkiisii ku noqon doonaa isagoo maal badan wata qalbigiisuna ka gees buu noqon doonaa axdiga quduuska ah siduu doonayo ayuu yeeli doonaa oo dhulkiisuu ku noqon doonaa wakhtigii loo xugmay ayuu noqon doonaa oo koonfurtuu imaan doonaa laakiinse wakhtiga ugu dambaysta ma noqon doono sidii kii hore waayo dooniyaha kitim ayaa soo weerari doona oo sidaas daraaddeed ayuu u quusan doonaa oo uu noqon doonaa oo wuxuu u cadhoon doonaa axdiga quduuska ah oo siduu doonayo ayuu yeeli doonaa oo xataa wuu noqon doonaa wuuna u fiirsan doonaa kuwa ka taga axdiga quduuska ah oo ciidan baa isaga la gees noqon doona oo waxay nijaaseen doonaan meesha quduuska ah ee qalcadda leh oo waxay qaadan doonaan qurbaanka joogtada oo waxay qotumin doonaan waxa baas oo wax baabi'iya oo kuwa wax baas oo axdiga ka gees ah sameeya ayuu sasabasho ku qalloocin doonaa laakiinse dadka ilaahooda yaqaan way xoog badnaan doonaan oo waxyaalo waaweyn bay samayn doonaan oo kuwa xigmadda leh oo dadka ku dhex jira kuwo badan bay wax bari doonaan laakiinse maalmo badan bay ku dhici doonaan seef iyo olol iyo maxbuusnimo iyo dhac haddaba markay dhacaan baa lagu caawin doonaa caawimaad yar laakiinse qaar badan baa iyagoo sasabanaya ku darsami doonaa oo qaarkooda xigmada leh ayaa dhici doonaa si loo tijaabiyo oo loo daahiriyo oo loo caddeeyo ilaa wakhtiga ugu dambaysta maxaa yeelay waa weli wakhtigii la xugmay oo boqorku siduu doonuu yeeli doonaa wuuna isa sarraysiin doonaa oo iska weynaysiin doonaa ilaah kasta oo waxyaalo yaab miidhan ah ayuu kaga hadli doonaa ilaaha ilaahyada wuuna iska barwaaqoobi doonaa ilaa ay caradu buuxsanto waayo wixii la goostay ayaa la samayn doonaa umana fiirsan doono ilaahyadii awoowayaashiis ama waxa dumarku jecel yihiin oo ilaahna uma fiirsan doono waayo wuu iska weynaysiin doonaa wax kasta laakiinse meeshiisuu ku cisayn doonaa ilaaha qalcadaha oo ilaah aanay awoowayaashiis garanayn ayuu ku cisayn doonaa dahab iyo lacag iyo dhagaxyo qaali ah iyo waxyaalo fiican oo ilaah qalaad caawimaaddiis ayuu wax ku samayn doonaa qalcadaha ugu xooga badan oo mid kasta oo isaga aqoonsada wuxuu u kordhin doonaa ammaan wuxuuna ka dhigi doonaa inay xukumaan kuwo badan dhulkana abaal buu ugu kala qaybin doonaa wakhtiga ugu dambaysta ayaa boqorka koonfureed la dagaalami doonaa isaga oo boqorka waqooyina wuxuu ugu imaan doonaa sida dabeel cirwareen ah isagoo wata gaarifardood iyo fardooley iyo dooniyo badan wuxuuna soo dhex gelin doonaa waddammada wuuna qarqin doonaa oo dhex mari doonaa wuxuu kaloo dhex geli doonaa dhulka quruxda leh oo waddamo badan oo kalena waa la afgambin doonaa laakiin waxaa gacantiisa laga samata bixin doonaa edom iyo mo'aab iyo kuwo waaweyn oo reer camoon oo haddana gacantiisu wadammada ku fidin doonaa oo dalka masarna ma baxsan doono laakiinse xoog buu u yeelan doonaa khasnadaha dahabka iyo lacagta ah iyo waxyaalaha qaaliga ah ee masar oo dhan
oo weliba dadka liibiya iyo dadka etoobiyana tallaabooyinkiisay dabageli doonaan laakiinse warar bari iyo waqooyi ka yimid ayaa ka welwelin doonaa isaga markaasuu isagoo aad u caraysan u soo bixi doonaa inuu kuwo badan baabi'iyo oo idleeyo oo wuxuu teendhooyinkiisii boqornimo ka taagi doonaa meel u dhexaysa badda iyo buurta qurxoon oo quduuska ah laakiin mar buu dhammaadkiisu imaan doonaa oo ninna ma caawin doono
daaniyel cutubka labay tobnaad
oo wakhtigaas waxaa kici doonaa mikaa'iil oo ah amiirka weyn oo dadkaaga u kici doona oo waxaa jiri doonaa wakhti dhib badan oo aan isagoo kale weli la arag intii quruunu jirtay ilaa waagaas oo wakhtigaas dadkaaga waa la samata bixin doonaa mid kasta oo laga helo isagoo ku qoran kitaabka oo qaar badan oo ku hurda ciidda dhulka ayaa soo toosi doona qaarkood waxay u soo toosi doonaan nolol weligeed ah qaarkoodna waxay u soo toosi doonaan ceeb iyo quursasho weligeed ah oo kuwa xigmadda lahu waxay u dhalaali doonaan sida nuurka samadda kuwii kuwo badan xaqnimada u soo jeediyaanna sida xiddigaha weligood iyo weligood laakiinse adigu daanyeelow ereyada xir kitaabkana jabbadee ilaa wakhtiga ugu dambaysta kuwo badan baa hore iyo dib u roori doonaa aqoontuna waa kordhi doontaa markaasaan anigoo daanyeel ah wax fiiriyey oo bal eeg waxaan arkay laba kale oo taagtaagan mid wuxuu taagnaa webiga qarkiisa soke kan kalena wuxuu taagnaa webiga qarkiisa shishe oo mid baa ku yidhi ninkii dharka wanaagsanaa qabay oo biyaha webiga dushooda joogay ilaa goormuu ahaan doonaa dhammaadka yaababkanu oo waxaan maqlay ninkii dharka wanaagsanaa qabay oo biyaha webiga dushooda joogay markuu gacantiisii midig iyo gacantiisii bidax samada u taagay oo ku dhaartay kan weligiis nool inay noqon doonto wakhti iyo wakhtiyo iyo wakhti barkiis oo markay dhammeeyaan jejebinta xoogga dadka quduuska ah ayaa waxyaalahan oo dhammu dhammaan doonaan oo anigu waan maqlay mase garanin markaasaan idhi sayidkaygiyow waxyaalahan dhammaadkoodu muxuu ahaan doonaa markaasuu wuxuu igu yidhi daanyeelow iska tag waayo ereyadii waa la xidhay oo la shabadeeyey ilaa wakhtiga ugu dambaysta qaar badan baa isdaahirin doona oo iscaddayn doona waana la tijaabin doonaa laakiinse kuwa sharka ahu sharnimay samayn doonaan oo inta sharka ah midkoodna wax ma garan doono laakiinse kuwa xigmadda leh ayaa wax garan doona oo wakhtiga qurbaanka joogtada ah la qaadi doono ilaa la taagi doono waxaa baas oo wax baabi'iya waxaa jiri doona kun iyo laba boqol iyo sagaashan maalmood waxaa barakaysan kaa suga ee gaara kunka iyo saddexda boqol iyo shan iyo soddonka maalmood laakiinse iska tag ilaa wakhtiga ugu dambaystuu ahaado waayo waad nasan doontaa maalmaha dabaadigoodana qaybtaadaad iisu taagi doontaa